puntland iyo ciidamadeeda howlgallada ay ku jiraan waa iska joogta dacdo maalin walba dhacaysa waay laakiin haddaan kasoo qabanno middan ugu dambaysa ee saaka ciidamadu waxay howlgal ka fuliyeen jihada kismaayo galbeedkeeda dhul baaxad leh oo ilaa afartan kilomitr oo ay ilaa xalay operationku uu ka socday waxaana runtii laga lagu sameeyey howlgal aad iyo aad muhiim u ah ilaa saddex bays oo nimanka khawaariijtii isku urursan hayeen oo ah inta beerxan iyo janaac abdalla dhexdooda oo doolka bayska u ahaa ciidamadu waxay ku guulaysteen saddexdii baysba inay burburiyaan gartay maxaa khasaaroo ka dhashay weerarkaasi inta la hubo hadda ciidankeenu ay arkeen jira laba iyo labaatan maydkooda way ka carareen saddexdaa bays oo iyaga muhiimad weyn u lahaana runtii gacantaa lagu dhigay oo waa la burburiyey wixii qalalaayo loogu tegayna wax ciidamadu ay kaasoo qaadaan iyo waxay burburiyaan bay ka dhigeen gartay dhinaca ciidanka maxaa khasaaroo soo gaaray adeer ciidanku dee horta hadduu dagaal dhaco waa la dhiman oo dhimashadu runtii waa wax iska jirto mar hadduu askari meesha dagaal dhex maro waa dhimanaya laakiin biidnillahi ka fadliga ilaahay ciidanka iyaga khasaarihiisu laba askarina waa naga dhaawacantay midna waa naga shiiday wax kale oo khasaare haba yaraatay ciidankana uma qabo waa tahay marka warar baa sheegaya in al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro ku qaadaan xeryaha ciidamada taa maxaa ka jira meesha ciidanka ay ku diyaarinayaan ciidan ay ugu talagareen janaac abdalla bayskiisa inay ku galaan baa wax laogyaho macruuf annagana dabagal iyo xoog baan ku haynay marka waa xaqiiqa ciidan xoog le iskugu keeneen meesha ujeedadooduna waxay ahayd inay saldhigaa weyne janaac abdalle ay operation ku fuliyaan taas waa mid lahubo xaqiiqa ah informationkaan ku galayna sidaasuu ahaa gartay marka dee hawshii iyagay la gadoontay iyagaa meesha khasaare kusoo gaaray ciidanka iyo ujeedadii uu lahaana si fiican bay ufushay waxaan hawshaa qabtay ciidanka danab iyo ciidanka mataqaanaa jubbaland oo midaysan baa obereshiga ka midaysnaa gartay waxaana hor socday hormuud u ah runtii hawsha xooggeedana qabtay ciidanka danab aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hawlaha ay jubbaland ka hayaan waa runtii ciidan lagu diirsaday khawaarijtana si darbaaxooyin adag bay ku dhufteen dhow jeer oo isku xigta waana joogto ciidankaas sida ay u hawgala marka ciidanka dalab iyo ciidanka daraawiishtu yani waa hawl ay wada qabanayeen oo iska kaashanayeen bay ahayd waa tahay howlgalkan goormuu dhacay adigu saddex afar saac iyo shan saac inta udhexaysa yani obereshka sida xoogaa u biloway laakiin ciidanku ilaa xalay hawlgal iyo daba socod iyo xuuraan iyo barnaamij ay ku jireen laakiin waxay soo aftireen saddexda baysen kuu sheegay ilaa iyo shan saac oo labaatan dhiman qiyaasta waa tahay warar baa sheegaya in al-shabaab qaraxyo ay dhigeen wadooyinka waxyeelana ay kasoo gaartay ciidamada taa maxaad uga jawaabi lahayd dee shabaabku ama nimanka khawaarijtii tabartooda hadda ugu xooga badan waa laba laba fays waaye yani miina ay dhulka geliyaan iyo gaadma ay ciidanka ku sameeyaan waaye qofka bini aadamkaana markii muddo badan la dagaalamo taatikada waa laysla fahmaa way jiraan inay miinooyin dhulka geliyeen waxayna ciidanku ku guulaysteen ugu yaraan toddoba ama ilaa sideed miino oo dhagara oo jeedka ku aaseen in ciidanku si nabada uu bixiyo hawshaas si fiican baa loogu guulaystay waana laga taxadarayaa mar walba waa sidee deegaanadii howlgalka uu ka dhacay saaka deegaanka dee shacbiga joogeyna sidii isugu joogaa ciidamaduna obereshinka sidii loogu talagalay bay u fushadeen barnaamijku waxaan isleehay mid waliba sidii loogu talagalay buu u dhacay shacbiguna aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan ciidamada iyagaa hor socda iyagaa u yani u xogta siinhaya iyagaa informashinka laga helaa marka shacbiga iyo ciidanka jubbaland waa ciidan waa wax isku mid oo isku si wada shaqaynaya marka jawi fiican iyo nafis bay ka helayaan shacabku darbaaxadaa lagu dhuftay nimankaa khawaarijta waa tahay ugu dambayntii inta badan waxa ay dadka dhagahoodu maqlaan ciidamadu inay howlgallo qaadaan oo deegaano tagaan hadda waxaad sheegtay in deegaanka labikuus oo kale ay gaareen laakiin inta badan ciidamadu ay dib uga soo laabtaan deegaanadaasi maxaa sabab u ah aadan waxaa weeye ciidanka taati ku leeyahay meel waxaa loogu talagalaa in la qabto oo ciidanku saldhig iyo bays uu ka dhigto meelna waxaa loogu talagalaa cadowda in lagu gudbiyo oo cududda cadowga lagu naafiyo marka qorshaha yani hadda maanta ay ciidanku qabteen maaha in deegaan ay xananayaan o ay joogayaane wuxuu ahaa ciidan yani hawl loogu talagalay cududda cadowga ee la ogaaday in lagu burburiyo wakti allaaliya waktigii loo bahdana ciidanku way tegi karaan wayna joogi karaan laakiin qorshuhu xoogiisu noqonaya cadowga markii information laga hela ee tabartiisa la ogaa dhagarta uu maleegayo de horta meesha in lagu burburiyo waa qodobka koobaad marka hawlgallada kale oo deegaan qabashadii waa dhul jubbaland si baaxad bay uga socdaan hawlgalkii qaybta rayskii labaad baa la gelayaa marka ma dhici doonto jawaab hadda meel uu toos u joogi doono guud ahaanba jubbaland ma jiri doonto